wasaarado gargaarka iyo tamartiyo khayraadka biyo jubbaland iyo magaalada kismaayo wayba sii wada jiraanka qobadana kulunlunku dowhay sidii wallunku qobada lahay deegaano badan oo hooseedow kismaayo oo biilaan bahasanku jarta saas haataw kulunku wayba lunkudubahay ku horseedow ka abaaraha ka wajahan dalka iyo sidii lanyaraay lahay saameyntii iyo in hay-adoo dowladda iyo haanku shaqeeya o arrimo gargaarka iyo isku kaalada doonaan walku qobashada arrimoogase isbedelka cimilada la xiriira kulanka wayba ku qayb galay agaasimyaalka wasaarado gargaarka iyo wasaaradda tamarti iyo kheyraadka biyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaalka jubbaland iyo xubno ku dareer hay-ado ku howlgalow kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaanle xuseen maxamed iyo kulanka kureed wayba is faahfaahiyay qodobadii inku muhiimsanaa ee kulanka lunkudowhay bismillahi raxiim maanta taarikhdu tahay afarta bisha novembar waxaanu xafiiska wasaaradda biyaha iyo tamarta jubbaland ku qabanay shir ballaaran oo aan oga hadlaynay dhibaatooyinka runtii kasoo cusboonaaday jubbaland ee xagga biyo la-aanta ah shirkan waxaa isugu yimid dhammaan hay-adaha ka howlgala jubbaland gaar ahaan inta ka shaqeysa adeegyada biyaha iyo caafimaadka oo aan rabnay inaanu iskaga wareysanno waxa aanu ka yeeli lahayn runtii dhibaatooyinkaas deegaanada kasoo cusboonaaday guud ahaan jubbaland waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii meesha aan kusoo bandhignay waxaa kamid ahayd saameynta abaarta bilowga ah ay geysatay biyola'aanta deerta ay sababtay waxaa la xaqiijiyay ilaa lix qof inay u geeriyoodeen oo weliba afar ka mida gobolka jubbada dhexe ay ku geeriyoodeen laba ka midana gobolka jubbada jubbada hoose gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada dhobley runtii waxaanu isla qaadanay si deg dega jawaab loo bixiyo maalmaha soo socdana in adeega la gaarsiiyo hadday ahaan lahayd biyodhaamin hadday ahaan lahayd adeegyada caafimaadka hadday ahaan lahayd muxuu ahaa gargaar kale oo cunooyina in tuulooyinkaas iyo deegaanadaas la gaarsiiyo gobolka jubbada dhexe xataa la geeyo adeega qeybo ka mida sidoo kalena jubbada hoose iyo gadaba adeega la gaarsiiyo waxaan ku faraxsannahay in aynu wada shaqeyn dhow arrimahan kala yeelan kala leenahay hay-adda sodma oo iyaga laftirkooda runtii shaqo qurux badan ka qabanaya geynta iyo gaarsiinta gargaarka degmooyinka iyo tuulooyinka ka mid ah jubbaland gaar ahaan gobolka gado waxaan is leenahay markaa adeegyadaas oo dhan oo laisku daray waxay keeni karaan in bal inta intii waqti ah lala tacaali karo dhibaatooyinka ummadaas masaakiinta ah runtii soo gaaraya ama haystaba hadda booqashadii shalay aan ku sameynay deegaanadaas aan weli wasaaraddeeda ay ku samaysayna waxaan kusoo ogaanay runtii dhibaatooyin badan oo dadka haysta waxaan is leenahay haddii si wada jir ah ay wasaaradaha jubbaland iyo hay-adaha iyo asxaabta kala duwan ay leenahay runtii aanu isku kaashan si wada jir isku kaashan waxaan is leenahay wax badan baa arrimahaas ka suurageli karaa waana rajeynaynaa